bismillaahi raxmaan raxiim madaxweyne ku-xigeen kusimaha gudoomiyaha gudoomiya gudoomiye ku-xigeenka xubnaha golaha wakiilada golaha garsoorka xubnaha golaha xukuumadda ciidamada madaxda dhaqanka wakiilada ururada bulshada wakiilada hay-adaha caalamiga ah qunsuliyadda dowladda etoobiya bada saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kale ee madasha ku sugan waxaan idinku soo gudbinayaa salaantii raan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan kariim mudane guddoomiye mudanayaal waxaan ku faraxsanahay kasoo qabalka furitaanka kalfadhiga soddon iyo toddobaad ee golaha wakiilada dowladda puntland anigoo raacaya dastuurka haddii aan warbixin kooban idinka siiyo waxqabadkii dowladda muddadii lixda bilood ee u dhaxaysa labada kalfadhi mudanayaal dowladdu waxay qabatay shaqooyin badan kuwaasoo taabanaya dhinacyada ammaanka siyaasadda dhismaha iyo soo noolaynta kaabayaasha dhaqaalaha dhiirigelinta ganacsiga dhowrista iyo daryeelka deegaanka bariga iyo badda soo celinta barnaamijka dimuqraadiyeynta iyo koruqaadidda iskaashiga caalamiga mudanayaal iyo marwooyin wadanku waa nabad puntland waa amni puntland waa goob xasiloon oo ay ka jirto nabadgelyo dhab ah taageerada ilaahay ka sokow waxay nabaddaasi ku timid kuna taagan tahay isku tiirsanaanta iyo wadajirka shacabka iyo dowladda waxaan rabaa inaan halkan hambaryo iyo bagaadin uga diro bisha barakaysan awadeed ciidamada geesiyaasha iyo howlwadeennada hay-adaha amniga oo goor walba u soo jeeda difaaca iyo sugidda amniga dalka haddii gacanta cadowku gaarto adigoo difaacaya dalkaaga iyo dadkaagana u shaqaynaya waxaad tahay shahiid haddii cadow soo duuray aada iska difaacdo waxaad tahay mujaahid waxaan sidaas u leeyahay duulaanka ergixisadu ku soo qaaday dalka iyo dadka puntland bishii maarso wuxuu ahaa waxqabadkii ugu weynaa ee dhanka ammaanka ee ay dowladdu ku tallaabsatay guushaas ilaahay ka sokow waxaa soo hooyeen ciidamada taasoo cadowga laga dilay in ka badan afar boqol iyo konton laguna qabtay maxaabiis dhan sagaashan iyo siddeed maxbuus oo argagixiso ah kuwaasoo dalka ka soo weeraray dhinaca xeebaha gobollada nugaal iyo mudug dhacdadaasi kadib waxaa dowladda ka shaqaysay in si buuxda la isugu xiro tuulooyinka degmooyinka iyo gobollada dalka si ay uga wada shaqeeyaan ilaalinta amniga isdhaafsiga macluumaadka muhiimka ah si looga feejignaado cadowga nagu soo dhex dhuunta mudanayaal muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi ee baarlamaanka waxaa la hirgeliyey dhismayaasha afar saldhig ee boliis oo kalaa degmooyinka dangorayo xarfo isku shuban iyo godob jiraan taasoo ujeeddadu tahay baahinta amniga iyo xoojinta adeegyada nabadgelyada ee heer degmo waxaa la dhagax dhigay dhisme laba dabaq ah oo laba dabaq ka kooban oo ay leedahay waaxda socdaalka wasaaradda amniga dhammaystirka dib u habaynta iyo tababarka ciidanka booliiska oo markii horreysay yeesha diiwaangelin saxa xaaladda abaarta mudanayaal sida aada la socotaan dalka waxaa ka dhacday abaar si weyn u taabatay dadka iyo duunyada dowladdu iyadoo kaashanaysa hay-adaha samafalka waxay biyodhaamin ka samaysay gobollada bari karkaar sanaag haylaan sool iyo nugaal oo meelihii uguahaa meelihii ugu daraa abaarta waxaana la gaarsiiyey biyodhaamis gaaraysa saddex kun afar boqol soddon iyo toddoba booyadood taasoo ay barbar socotay quudinta dadka bixinta adeegyada caafimaadka xoolaha iyo dadka mudanayaal inkastoo dadka iyo xooluhuba ka soo doogeen abaarta misena lama wada helin roobabkii guga waxaan roobabka waxaa roobab goos ihi ay ka da'een qaybo ka mid ah gobollada dalka taas macnaheedu waxa weeye dalka siddeetan boqolkiiba weli abaartii ayaa ka jirta haddaba anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan iyo bisha barakaysan ee ramadaan waxaan ilaahay uga baryayaa inuu dadka iyo dunyada ka dulqaado abaarta naxariista raxmaadkiisana ina siiyo arrimaha dhaqaalaha mudanayaal iyo marwooyin dowladdu waxay ku howlan tahay sidii loo kobcin lahaa loona ballaarin lahaa ilaha dakhliga beekhaaminta kharashka iyo ku dhaqanka miisaaniyadda iyadoo dadaal badan lagu baxshay natiijo wanaagsanna laga gaaray kobcinta canshuuraha beriga sidoo kale waxaa wasaaradda wasaaradda maaliyaddu gacan ka geysatay ka qaybqaadashada mashaariicda horumarineed iyo hirgelinta dhismayaasha dowladda waxaa la hirgeliyey dhismaha xarunta wasaaradda maaliyadda ee garowe dhismaha madaxtooyada ee qardho dhismayaasha xarumo kale ee dakhli mudanayaal dowladdu waxay ku howlan tahay duuhabaynta iyo dejinta nidaam miisaaniyadeed oo waara taasoo farsamadeeda iyo hirgelinteeda ay naga caawinayaan bangiga adduunku kobcinta dhaqaalaha iyo dhismayaasha kaabaha dhaqaalaha mudanayaal iyo marwooyin sida aad og tihiin siddeedii bisha janaayo ee sanadkan waxay dowladdu xariga ka jartay wejigii koowaad ee garoonka diyaaradaha caalamiga ee boosaaso kaasoo dadka reer puntland in badan dhowrayeen kana dhursugayeen hirgelinta iyo dhammaystirka dhismihiisa iyadoo garoonku hadda si rasmiya u shaqeeyo ayaa waxaa la dhammaystiray qalabkii adeega garoonka oo casriya sida dhismaha haamaha shidaalka diyaaradaha iyo nidaamkii sifaynta shidaalka baabuur casriya oo diyaaradaha baabuur casriya oo diyaaradaha waaweyn shidaalka siiya nidaamka sugidda amniga garoonka oo caalamiya iyo diyaarinta shaqaalihii ka shaqaynayay amniga waxaa la keenay qalabka sugidda amniga garoonka oo rikabaadiisii ay hadda socoto waxaa la diyaariyey shaqaalihii laanta socdaalka oo loo kordhiyey dad aqoon u leh mudanayaal sidaasi lamid a waxaa meel wanaagsan maraya dhismihii garoonka diyaaradaha ee caasimadda garoowe waxaa la dhameeyey boqolkiiba konton dhismaha ranweyga shaqaduna waxay u socotaa si habsami leh taasoo aannu ku rajo weynahay inay sanadka aakhirkiisa dhammaato haddii alla idmo waxaa barbar socota shaqada dhismaha garoonka diyaarinta adeegyadii iyo agabkii kale ee shaqada garoonka dhanka kale waxaa dayactir iyo doohabayn lagu sameeyey garoommada gaalkacyo iyo qardho mudanayaal dowladdu waxay soo saartay xeerar ka qayb qaadanaya koruqaadista dakhliga iyo miisaaniyadda dowladda waxaa si buuxda loo hirgeliyey khidmadaha iyo ajuurooyinka kalluumaysiga taasoo kor u qaadaysa nolosha bulshada ku tiirsan ka ganacsiga khayraadka badda mudanayaal dowladdu waxay ka hirgelisay magaalada boosaaso suuq casri ah oo la jaanqaadaya suuqyada caalamka ee kalluunka waxaa ciidamada ammaanka xeebuhu la dagaalameen kalluumaysiga sharci darrada ah ka hortagga falalka burcadnimada tahriibka iyo argagixisada iyadoo ciidamada b m b f iyo booliisku oo iskaashanaya ay howlgallo ku soo qabqabteen gaadiid samaynaya kalluumaysi sharci darro ah mudanayaal waxay dowladdu u darban tahay cid kasta oo si khalad ah uga soo uga soo xadgudubta biyaha iyo badda puntland dhanka kale waxaa la hirgeliyay xafiisyadii faraca wasaaradda dekedaha ee degaamada xeebaha ganacsiga mudanayaal iyo marwooyin helista suuqyo ganacsi oo ka baxsan dhulka puntland waa baahida koowaad ee ganacsatadeennu qabto waxa ay dowladdu dadaal dheer u gashay welina ugu jirtaa sidii loo heli lahaa suuqyo dabadeed oo loo dhoofiyo badacooyinkeenna dalka loona keeno maalgashi caalami ah iyadoo ay wasaaradda ganacsigu dardargelin ku samaysay islamarkaana laba jibbaartay ganacsiga u dhexeeya puntland iyo etoobiya kaasoo maraya meesha ugu wanaagsanayd waxaa dhowaan la bilaabay duulimaad isku xidha adisababa iyo garoowe iyadoo kalluunka puntland loo iibgeeyo dalka etoobiya dhinaca dhoofka xoolaha dowladdu waxay heshiis la gashay ganacsato reer masar ah taasoo ay hadda bilaabanayso xoolodhoofintii ugu horraysay mudanayaal si kor loogu qaado tayada ganacsiga waxaa dhowaan golayaasha dowladdu meel marayeen sharciga tayadhowrka puntland kaasoo lagu ilaalin doono tayada iyo badqabka badeecooyinka dalka soo gala iyo kuwa ka baxa haddaba dowladdu iyadoo kaashanaysa shirkad caalami ah oo ku xeeldheer arrimaha tayadhowrka badeecadaha islamarkaana haysata qalab casriya ayaa waxaa dhaqso loo dhaqangelinaya kontaroolka ilaalinta tayada badeecooyinka dalka xanaanada xoolaha mudanayaal xooluhu waa lafdhabarka nolosha iyo dhaqaalaha keliah ee dowladdu ee dadka soomaaliyeed haystaan annagoo arrintaas ka duulayna bishii janaayo iyo juun dowladdu waxay fidisay gurmad daaweyn xoolaad oo laga fuliyey deegaamada buuhoodle boocame taleex dhahar garoowe eyl godob jiraan jariiban gaalkacyo caluula banderbeyla iyo isku shuban tallaabadaasi oo ahayd mid loogu jawaabayey xanuunadii ay abaaruhu keeneen mudanayaal si adeega caafimaadka xoolaha loo xoojiyo waxaa la keenay baabuur ambalans ah kuwaasoo loogu talagalay fududaynta howlaha gurmadka daaweynta xoolaha wasaaradda bisha juun waxay sii deynaysaa adeeg bixin daaweyn xoolaad oo gaaraya saddex milyan oo neef guud ahaan dalka oo dhan dhanka kale waxaa la hirgeliyey dhismaha xarunta dhexe wasaaradda xanaanada xoolaha oo meel gebagaba ah maraysa kaasoo u sahlaya wasaaradda in shaqooyinka ay si hufan u gudato degmooyinka xudun iyo baran waxaa laga wadaa dhisme laba xarumood oo lagu daweynayo caafimaadka xoolaha waxaa la qalabeeyey shaybaarka dhexe ee magaalada gaalkacyo deegaanka mudanayaal dowladdu waxay shaqo wanaagsan ka qabatay haddana wadaa olole ku saabsan ilaalinta iyo dhowrista deegaanka dhowaan waxay golaha xukuumaddu go'aamiyeen samaynta iyo aasaaska ciidamo boliis ah oo xilgudasho iyo xilgudashada iyo waajibaadkoodu tahay ilaalinta dhowrista iyo ka hortagga dhibaatooyinka waxyeelaynaya deegaanka kuwaas oo laga soo xulayo ciidamadii jiray waxaa dadka loo sameeyey wacyigelin lagu barayo inay ilaashadaan deegaanka iyada oo dalka intiisa badan laga hirgeliyey guddiyo deegaan wasaaraddu waxay diyaarisay qorshayaal lagu joojinayo biyaha roobka iyadoo la bilaabay tijaabooyinka ugu horreeyey oo lagu dhisayo biyoxireenno taasoo wax weyn ka bedeli doonta biyola-aanta nolosha dadka iyo duunyada islamarkaana dhiirigelinaysa beerista dhulka iyo waxsoo saarka beeraha sidoo kale wasaaradda beeruhu waxay qabatay shaqooyin iyo kaambeyno badan oo lagu horumarinayo beeraha puntland hirgelinta mashaariicda dhismayaasha dowladda mudanayaal dayactirka iyo dhismaha wadooyinka dowladdu waxay samaysay laba buundo oo laga fuliyey gobolka gardafuuy harada xaabo iyo harada caluula waddada lafogoray ee gardafuuy waxaa laga sameeyey toddobiyo toban kilomitir oo carakaawa iyo buundooyin jiif la geliyey waxaa laga dhisay buundo cusub gobolka sool deegaanka falyaryaale magaalada buuhoodle waxaa laga sameeyey waddo laamiya oo dherarkeedu yahay saddex kilomitir waddada wanaagsin waxaa la dhisay afartan kilomitir oo ka samaysan jaay sidoo kale waxaa dayactir lagu sameeyey afar boqol iyo toban kilomitir waddada boosaaso iyo garoowe waxaa la bilaabayaa shaqadii waddada garowe iyo gaalkacyo wejiga koowaad oo ah siddeetan kilomitir mudanayaaliyo mar weeyeen dhowaan waxaa la keenay qalabkii dhismaha waddada ceeldaahir ceergaabo iyadoo dhaqso loo bilaabayo wejiga koowaad ee dhismaha waddo laamiya oo dhan sagaashan kilomitir oo isku xirta ceeldaahir iyo degmada badhan dowladdu waxay xil adag iska saartay ururinta dhaqaalaha ku baxaya waddada iyadoo qof kasta oo puntlandar ah lagu waajibiyey bixinta qaaraanka waddada dhanka kale waxaa meel wanaagsan maraysa dhismihii jaamacadda baran oo wax weyn ka bedeli doonta sarena u qaadi doonta hannaanka waxbarashada sare ee dalka mudanayaali marwooyin dowladdu waxay hirgelisay wax badanna ka qabatay bixinta adeegyada arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka cadaaladda daryeelka qoyska iyo arrimaha haweenka waxaa gacan weyn lagu hayaa qorshaha santa sano ee waxbarashada iyo qiimaynta heerka waxbarashada oo lagu saleeyey qaybaha waxbarashada oo dhan taasoo ka qayb qaadanaysa horumarinta iyo helista go'aan qaadasho saxa si ciddii nacaawinaysa ay ugu sahlanaato xogta waxbarashada waddanka waxaa la diyaariyey manhajka dugsiyada hoose dhexe taasoo noqonaysa markii ugu horreysay ee dalku yeesho muqarar dhammaystiran waxaa dowladdu u iibisay xafiiska imtixaanaadka madbacad casri ah waxaa la diyaariyey xeerkii waxbarashada tacliinta sare oo lagu asaasioo lagu asaasi doono guddiga tacliinta sare ee dalka kaasoo dhowaan la horgeyn doono golayaasha dowladda mudanayaal deeqaha waxbarashada waxaa ilaa sanadkii tegay dabayaaqadiisii la bixiyey deeq waxbarasho oo gaaraysa in ka badan kun arday oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisa isugu jirta gobolada sool sanaag iyo cayn dowladdu waxay ka furisay xarumo waxbarasho caafimaadka shantii bilood ee sanadkan waxaa shaqeeyey boqol iyo labaiyo labaatan xarumo caafimaad oo u fidiyey adeeg caafimaad dad gaaraya shan boqol konton iyo shan kun siddeed boqol siddeetan iyo saddex qof si loo yareeyo dhimashada hooyada waxaa hadda tababar loo bilaabay toban dhakhtar oo ka howlgelaya deegaanada laamiga ka fog iyadoo dowladdu tixgelin gaara siinayso caafimaadka meelaha leexsan wasaaraddu waxay adeegyada nafaqada ka fulinaysaa labaatan m c h oo ku yaala sool iyo sanaag waxaa la diyaariyey xeerka xirfadlayaasha caafimaadka oo kalfadhigan golaha wakiilada la horkeenayo waxaa lagu kordhiyey wasaaradda waaxda daryeelka caafimaadka heerka labaad waxaa dubahabayn iyo dayactir lagu sameeyey lix xarumo caafimaad iyo dhismaha laba cusub xilligii abaarta waxaa adeeg caafimaad loo fidiyey in ka badan labaatan kun oo qof gobollada sool bari nugaal iyo karkaar dubhabaynta dhaqaalaha mudanayaal dowladdu waxay hagaajisay nidaamka dubhabaynta shaqaalaha mudanayaal dowladdu waxay hagaajisay nidaamka shaqoqorista shaqaalaha dowladda oo ku imanaya hab tartan furan ah waxaa dhowaan dib loo bilaabayaa tirakoobka loo yaqaan h r oudet kaasoo lagu ogaanayo aqoonta iyo tayada qofka shaqaale aha waxaa meel wanaagsan maraya barnaamijka xoojinta shaqaalaha ee uu naga caawinayo bangiga adduunka taasoo muddo lix bilood gudahooda la qaadanayo shaqaale gaaraya boqol iyo labaatan qof oo isugu jira agaasima waaxeedyo madax qaybeedyo la taliyayaal iyo ardayda soo qalan jabisay mashaariicda horumarinta biyaha mudane guddoomiye mudanayaal maadaama dalkeennu ku tiirsan yahay biyaha roobka inta badanna dhulku yahay oomane iyo qallayn waxay dowladdu xil iska saartay raadinta iyo hirgelinta dhanka horumarinta biyaha ceelasha dhaadheer dowladdu iyada oo kaashanaysa taageerada ay ka hesho deeqbixiyayaasha ayaa waxaa la dhammaystiray laguna guulaystay qodadda toddoba ceel biyood kuwaasoo ku kalalaga kala fuliyey dandan karingarfood tawfiiq ceelbu damare xaganle xagareeb dhaiyo dharjaale waxaa dayactir lagu sameeyey siddeed iyo toban ceelbiyood oo dhaadheer kuwaasoo ay ku diirsadeen dadka iyo xooluhu xilligii jilaalka abaarta dhanka kale waxaa hadda qoshaysan in dhaqso loo bilaabo qodista saddex iyo toban ceelbiyood oo lagu kala qodayo deegaamada xudun karin dabeelweyn daarasalaam godob jiraan sheerbi uurguduud carmo ballidhidin dharoor cawsane booda cadde dhacda iyo xabaal reer maamul baahinta mudanayaal iyo marwooyin waxaa dowladdu dhammaystirtay inta badan dhismaha golayaasha deegaanka si dadka loogu diyaariyo doorashooyinka golaha deegaanka oo dadweynuhu soo doorteen wasaaraddu waxay dadaal iyo juhdi badan gelisay tababarada iyo wacgelinta loo sameeyo golayaasha iyo maamulada degmooyinka taasoo lagu xoojinayo aqoonta iyo kartida halwadeennada degmooyinka dhanka kale waxaa toban degmo uu ka shaqeeyay mashruuca j b l g ka socda mashaariic horumarineed ee heer degmo kuwaasoo isugu jira wadooyin xarumo caafimaad xarumo iyo adeegyo waxbarasho waxaa sanadkan wasaaradda u qorshaysan hirgelinta koo iyo labaatan mashruuc oo laga fulinayo magaalooyinka uu ka shaqeeyo mashruuca j b l g dhammaan qandaraasyadani waxay mareen tender boardka dowladda amase hay-adda qandaraaska dowladda iyadoo hay-adda qandaraas bixintu dowladdu sanadkan gudihiisa bixisay boqol iyo sagaashan iyo siddeed mashruuc oo laga bixiyey dalka gudihiisa taasoo wax badan ku soo kordhisay dakhliga dowladda dimuqraadiyeynta waxaa la magacaabay muddadii labada kalfadhi dhexdooda guddigii ku-meelgaarka ahaa ee doorashooyinka buntland kaasoo golaha wakiiladu ay ku ansixiyeen kalfadhi aan caadi ahayn waxaan uga mahad celinayaa golaha wakiilada sida mas-uuliyadda leh ee ay u guteen qaybtii ku aadanayd mudanayaal dhismaha guddiga doorashooyinku waa tallaabo guul ah oo hore loo qaaday guddiga doorashada waxaan kula dardaarmayaa in waajibaadka iyo shaqada loo igbaday ay u gutaan si mas-uuliyad iyo daacadnimo leh shacabka reer puntlandna u horseedaan nidaamka siyaasadda xisbiyada badan si loo helo matalaad dowladnimo oo shacabka ka timid arrimaha siyaasadda soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin sida aad og tihiin dastuurka puntland uu dhigayo waxaynu nahay qayb ka mida soomaaliya waxaa sidoo kale reer puntland isku waajibiyeen raadinta iyo dhisidda dowlad soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka federaalka inkastoo raadinta iyo dhismaha dowladnimada soomaaliya laga soo maray dhib badan oo loo huray maskax badan maal badan iyo wakhti haddana waxaa lagu guulaystay in soomaaliya ay yeelato dowlad federaal ah oo maanta caalamku aqoonsan yahay inkastoo dowladdaas wax badan oo laga filayay aanay u qabsoomin sida arrimaha xasilinta amniga dhammaystirka iyo hirgelinta nidaamka federaalka dhammaystirka dastuurka iyo dhammaystirka dhismaha dowladaha heer federaal ee dastuuri ah marka laga soo tago isfaamwaagii soo noqnoqonaya u dhexeeya dowladda puntland iyo federaalka waxaad og tihiin in sanadkii ugu dambeeyey lagu mashquulsanaa sidii dalka ay uga dhisi lahayd uga dhismi lahayd uga dhici lahayd am sorry uga dhici lahayd doorasho kadib markii ay baaqatay doorashooyinkii lagu ballansanaa ee dastuurka federaalku jidaynayey taasoo ahayd hal qof iyo hal cod arrintaasoo keentay kala arkiduwanaansho weyn oo ku saabsan qaabka doorashada iyo halbeegga waxqaybsiga soomaaliyeed ee doorashada loo adeegsanayo mudanayaal fakarka dadka reer puntland wuxuu ahaa in aqalka sare lagu qaybiyo gobollo kan hoosena lagu soo xulo deegaan halka dowladda federaalka iyo maamulada kale ay isku raaceen in aqalka hoose lagu saleeyo afar dhibic shan aqalka sarena loo qaybiyo lagu qaybiyo dowlad goboleedyo taasoo beesha caalamkuna ay ku taageertay go-aankii dowladda soomaaliya iyadoo taageeradoodu ku macneeyeen wakhtiga gaaban ee u haray jiritaanka hay-adaha dowladda federaalka ah oo aan lagu gaari karin doorasho deegaan taasi waxay keentay in dowladda puntland iyo shacabkeedu mowqif adag ka istaagaan in afar dhibic shan waxba lagu qaybin khilaaf iyo ismarinwaa kadib waxaa dowladda puntland iyo shacabkeeda laga codsaday in puntland maanta u tanaasusho soomaaliya islamarkaana damaanad buuxda laga sameeyo in aanu dib dambe u soo noqon doonin halbeegga wax ku qaybsiga afar dhibic shan ee ragaadiyey nidaamka nidaamka dowladnimada soomaaliya ugu dambayntii dowladda puntland xukuumadda federaalka iyo beesha caalamku waxay magaalada garowe ku gaareen heshiis taariikhi ah oo saldhig looga dhigi doorashada ka dhici doonta soomaaliya qorshahaas oo maraya meel gebagaba ah iyo in doorashadu ku dhacdo wakhtigeedii si aanay u dhicin wax muddo kordhina koruqaadista xiriirka iskaashiga dibadda mudanayaal dowladdu waxay kor u qaaday xiriirka iskaashiga diblomaasi ee aannu la leenahay wadamada dibadda dhowaan waxaanu booqday dowladda maraykanka oon la kulmay wasaaradda arrimaha dibadda kaaliyaha xogayaha guud ee arrimaha afrika waxaa kale oo aanu xoojinay xiriirka iskaashi ee dowladda etoobiya kenya jabuuti sutaga imaaraadka carabta iyo boqortooyada sacuudiga waxaan sidoo kale kor u qaadnay xiriirka aan la leenahay dowladda talyaaniga ingiriiska ururka midooda yurub ee soomaaliya ka caawiya deeqaha horumarineed waxaan kaloo aanu xiriir dhow la leenahay urur goboleedka igad oo hadda puntland ka bilaabaya mashaariic horumarineed dhinaca qorshaha dalka qorshaynta dowladda mudanayaal horraantii bishii janaayo waxaa goob figaara ah lagu qabtay la xisaabtankii hay-adaha dowladda oo dhowaan ay soo bixi doonto qiimayntii ka soo baxda la xisaabtanka waxaa la hirgeliyey madasha horumarinta puntland waa hab cusub oo wasaaradda qorshuhu hindistay taasoo xoojinaysa mashaariicda horumarineed laguna maaraynayo deeqaha caalamiga ah waxaa dibu eegis lagu sameeyey wixii ka qabsoomay qorshaha horumarineed ee puntland ee shantii sano favier development plan waxaa la diyaariyey siyaasadda qiimaynta iyo dabagalka siyaasadda isuduwidda deeqaha siyaasadda hay-adaha aan dowliga ahayn iyo xeerkii statistikada puntland gebagabadii mudane guddoomiye iyo mudanayaal shacabka reer puntland waxaan u soo jeedinayaa inay dhowraan midnimada nabadda iyo wadajirka cadowgoodana ay indhaha ku hayaan golaha wakiilada dowladda puntland waxaan ku bogaadinayaa shaqooyinka ay ugu baxeen dalka goboladiisa xilliyadii golahu fasaxa ahaa waxaana mas- waana mas-uuliyadda xildhibaanka inaad ogaato baahida shacabkaaga madaxda dowladda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay wakhtiga yar ee haray uga faa'iideeyaan shacabka soomaaliyeed kana shaqeeyaan hirgelinta doorashooyinka dalka ka dhacaya bilaha fooda nagu soo haya sidii lagu heshiiyey kulankii madasha wadatashiga qaran ugu dambayntii mudane guddoomiye mudanayaal waxaan rajaynayaa in kalfadhigu noqdo mid meel maraya ajandayaasha iyo shaqooyinka horyaalla kuna dhammaada guul waxaan si rasmiya ugu dhawaaqayaa in kalfadhiga soddon iyo toddobaad ee golaha wakiilada dowladda puntland uu furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi